ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdisalaan cabdi cali dhaay ayaa guddoomiyey shirka diirka horumarinta arrimaha bulshada ee xukuumadda ah islamarkaana looga hadlaya dardargelinta dadaalada dowladdu ku gaarsiinayso bulshada adeegyo kala duwan shirkan oo ay ka qayb galeen wasaaradaha iyo hay-adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada ayaa waxaa lagu soo bandhigay warbixino ku aadan horumarinta karaanka aadanaha iyo sidii kor loogu qaadi lahaa adeega bulshada iyadoo wasaaradda caafimaadka wasaaradda waxbarashada dhallinyarada ay warbixino la wadaageen shirkani ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ayaa sheegay in diirka arrimaha bulshadu yahay mid muhiim u ah horumarinta ummadda soomaaliyeed wuxuuna faray wasaaradaha ku shaqada leh in si degdeg ah arrimaha la xiriira adeegyada dowladdu u gaarsiiyaan shacabka si looga midho dhaliyo qorshaha qaranka